Dumarow kaca oo toosa Mustaqbalka waxaa loo baahan yahay jaanisyo kala duwan. Dadka markay kala gedisan yihiin waxay u baahan yihiin xalal kala gedisan oo matali kara baahidooda. Helitaanka xalalka waxaa sababi kara xirfad oo ma aha wax sidii waxyi ahaan u soo dega. Waa sida ay Unurata Mohansi Kashaale noo sheegtay. Unurata waa hogaamiyaha ururka la yiraahdo Velvets Alliance iyo ururka BBM-ka. ilaa yaraanteed arrimaha bu- ee, bulshada iyo cadaaladda bay ku mashquulsanaan jirtay unurata waxay ku dhalatay magaalada bukavu ee dalka republican congo had iyo jeer waxay mus- mus- ee, mashquul ku ahaan jirtay arrimaha bulshada iyadoo da-yar ah bay ku hamayi jirtay inay wax ka qabato waxa ay- waxa ay u aragtay cadaalad darrida bulshada dhexdeed ka oolneed warbaahimaha raadiyoyaasha tv-yada iyo dadka dhexdood aad baa cadaalad xumida looga hadli jiray laakiin markay meel laakiin may jirin meel ama hay-ad ay dadka dhibkooda kusoo gudbisan kareen waa sida ay unurata noo sheegtay markay waxbarashadeeda jaamacadda ku dhammaysata dalka Congo bay waxay aasaastay ururka haweenka horumarinta ururka wuxuu daabici jiray qoraallo loo bixiyey BBM-ka magaca BBM-ka wuxuu noqday magac ay sii isticmaashay markii ay Norway timid oo ay urur gooni ah furatay qaxii weynaa ee Congo sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii baa dagaalkii ugu horreeyay ka dhacay Congo laba sano kadibna dagaalkii labaad baa ka dhacay Congo dagaalkaasoo loo bixiyey dagaalkii weynaa ee Afrika dagaalka wuxuu sababsaday malaayiin dhimasho ah dagaalada waxay igu qasbeen bay tiri een, Unurata inaan ka qaxo dalkayga oo aan Norway imaado sanadkii laba kun bilowgii nolosha dalka norway waxay igu noqotay mid aad u adeeg badan wax walbaa waxay igula noqdeen wax cusub oo aan horey u aqoonin qof madax bannaan oo isku filan oo shaqaysato baan ahaan jiray laakiin markaan halkaan imid waxaan noqday qof sidii ilmo caruur ah oo aan waxba qabsan karin luuqadda ma aqoonin wax- waxba ma samaysan karin wax walbaana wax qaldan bay igula noqdeen bay tiri unurata wadooyin yaryar oo isku jira tan weyn bay kugu ridaa unurata waxay sheegaysaa markaa dalka aad ku cusub tahay macluumaadyo badan baa lisa siiyaa sida barashada luuqadda dhaqanka haddaadan luuqadda aadan aqoon ama aadan weligaa iskuul soo dhigin way kugu adkaan inaad macluumaadyada ka faa'iidaysato dalkan dadka dalkan yimid waa bini aadam waxayna mudan yihiin in la qiimeeyo si wanaagsanna loola dhaqmo si kasta oo loo leeyahay dadka isku si ha loola dhaqmo haddana waa muhiim in la fahmo inay dadka kala gedisan yihiin kalena baahi duwan yihiin afartii bilood ee ugu horreysay norway joogitaankeeda waxay la kulantay waxyaabo ka yaabiya tusaale ahaan maysan eena gurigeedii baa ka gubtay mar labaad maysan aqoonin xaquuqaha caymiska oo guriga halkaasi ku weysay markaabay go-aan ku gaartay in khasaaro nolol aysan nolosheeda saameyn weyn ku yeelan oo ay nolosheeda hoggaanka u qabato dumarow kaca bay leedahay xirfaday ay u lahayd ururada iyo sida isbedeloo sameynta bay waxay xiriir la yeelatay dumar ajaanib ah oo waxay bilowday ururka bbm-ka dumarow kaca sanadkii laba kun iyo afarta waa urur u shaqeeya haweenka ajaanibka ah iyo qoysaskooda wuxuu difaacaa ururka xaquuqdooda wuxuuna ka caawiyaa sida ay nolol qiimo leh ay u- ay u yeelan u heli lahaayeen waxaan dhihi karaa bay tiri bbm-ka waxaan dhihi karaa bay tiri unurata in aanu nahnay een, maantay ururadii ugu horreeyay khaasatan kuwa afrikaamiinta oo arrimaha ka ee, ka soo shaqeeyay waxaanu een, ku kulanaa goob bulsho haddana waxaan haysanaa hadafyo aan rabno inaan ku bedelno siyaasadda mowduucyo kala gedisan baanu ka shaqeynaa sida dhanka naafka een, xarumaha shaqada baanabaanka kuwa caruurta ilaaliya waxaan sameynaa meelo layskula kulmo oo lagu wada hadli karo waxaan la kulmay bay tiri unurata mar qof dumar ah oo baanabaanka la soo xiriirtay oo u sheegtay in ilmaheeda nafaqo darro u liito waxay kula taliyeen kuwii baanaban ka shaqeynaya inay u bilowdo een, gabadhaasi ilmaheeda caanaha nafaqada ee u dhigma caanaha naaska dukaamka laga soo gato gabadhii sidii bay samaysay laakiin ilmihii wax isbedel weyn ah ku- ee, laguma arag gabadhii baan la kulmay aniga oo weydiiyey inay itusiso sida ay caanaha iyo biyaha ay isugu qasto waxaa halkaa iiga soo baxay madabay tiri unuraata in qas qasitaanka caanaha iyo biyaha gabadhaas ay qalad u qaldaysay halkaa baan ugu saxay wixii ka qaldanaa si fudud baa isfaham xumo yar ay u noqon kartaa wax eh, sababa khasaare weyn unuraato waa hooyo toddoba caruur haysata haddana waa hogaamiye laba urur ah ee keedi bbm ka ah iyo mid kale oo la yidhaahda belbars allianson belbars alliansanka ururkaa waa ururo badan oo isku tegay oo ka hortaga faqriga iyo waxyaalaha bulshada kala qaybinaya dalka iyo yurubtaba cunsuriyood saddex jeer ah markay unuraato shaqa ee shaqa markay unuraato bilowda shaqo raadinta waxay isu haysatay in marka ay haysato shahaado master ah xirfad shaqaalinimo oo dheer ay leedahay in helitaanka shaqada uu u fududaan karo waxaan ku hamiyi jiray in is- waxaan ku hamiyi jiray isku kalsooni badan laakiin nasiib xumo mararna shaqo ma helin waxaan dareemay in saddex jeer cunsurnimo ah ligu sameeyey mar ahaan dumar mar mar mar dumar ahaan baa cunsurnimo ay igu dhacmatay mar ajaanib ahaan marnana afrikaannimo ahaan waa sida ay unuraato sheegayso laakiin unuraato waa qof madax adag oo aan quusan albaab walba bay garaacday oo shaqay weydiisatay waxay istiri shaqo kuma diidi karaan hadday wejigaaga arkaan oo aad hortaagan tahay aakhirkii way ku guuleysatay oo waxay shaqo ka heshay isbitaalka neersanimo ahaan u shaqaysatay Kadib- kadibna waxay bilowday iyadoo shaqaynaysa inay waxbarasho kalkaal- kalkaalnisimo ah ay barato dadka way kala gedisan yihiin unuraato waxay cadaynaysaa in dadka ay kala gedisan yihiin dadka qaarkii faqrinimobaa sababtay inay guryahooda kasoo qaxaan halka dad qaarkii dagaalo ay uga soo qaxeen oo xoryo oo xoryo qaxootinimo ay kusoo koreen halka kuwalana ay dadka u yimaadeen dalka ay u yimaadeen si ay nolol fiican u helaan mas-uuliyadda oo dhan oo bul- dusha kama saara kuwa shaqa ee shaqa dadka siiya mas-uuliyadda shaqo raadinta oo dhan kama saaro dusha dadka shaqada aan haysan bay tiri unurata isdhexgalka waa mas-uuliyad naga wada dhexaysa sidoo kale waa muhiim in eh, dadka ajaanibka ah wax ka bedelaan dabeecadooda iyo rajada shaqo raadinta si kastoo aqoon sare iyo xirfad eh, ugu wada uga wadana dalalkan ka nimid haddana waa muhiim in meel wax laga bilaabo si nidaamka dalkan loo fahmo maxaa yeelay waxyaalo badan oo aynaan aqoon baa jira waana muhiim in waxyaalaha la barto tusaale ahaan maxaa taqaanaa sidee laga caawin karaa caawimaad ne- caawimaad noocee ah baa u baahan tahay waa muhiim in la isweydiiyo haddii waqtigaygii waxaa lay weydiin lahaa bay tiri unurata maanta energy waqti badan igama khasaareen helitaanka shaqo waa maxay sababta ay hay-adaha dowladda aysan ugu fiicnayn shaqaalaysiinta dadka aan shaqa dadka aan shaqada haysan walwalka waxaa waxaa muujiyay unurata oo dhibka xirfad dhowr bay kasoo martay waxaan ku fakaraabay tiri in een, ah, shaqaale abuurayaasha dhanka brivatka wax dhaqaalo ah la siiyo si ay u shaqaaleysiiyaan dadka aan shaqada haysan ururada bulshada waxay noqon karaan meel tababar shaqo lasoo maro dad dad badan oo shaqo u baahan baa haddana waxay u baahan yihiin in loogu fududaysiiyo waxay u baahan yihiin sida ay u horumaraan sida ugu fiican ee luuqadda norwegian lagu baran karaana waa marka qofku meel uu ka shaqeeyo haddana luuqadda uu ka baranayo isticmaalkeeda waxaa qoray hadalkan leni hemington rongban iyo anam javite